waxbarasho walweyn maylreyha tacliin tacliinta naftiyeeba maylreyha dhowrgii badan shalbahaas langiiku walla baraw lan sidisan walla baraw lan tuman ishansan walla baraw lan daa'imshii walla baraw langiiku walla baraw lan may waaha musaafur ahoo waddan usan gorna maro haayo jidku unta qaade saweel midig in laaban dar mooyaan bada angal antangal antangal eraya tacliin usageeko ka gudubaana gadaas tumun ishan sanana mayla ereyha unugada dhaliya la taclima masidisana unug kutaabee la taclima horta unugi kutaabe sidisana maalan lan dhiiba quraan gorashaley moqonaado korta mee tacliin walla qoraaw iyo walla akyaw maku moqonaadaya tuman ishan sanana unugada dhalo walla baree leh ho magaalo rooga sharqaanka santol dukaanka sangad sida weel sida weel tuman ishan sana saas ahaadee ho baadii roogan gaala sanka beerta santaab sida weel warta san oroora leeha tuman ishan san unugada dhaliya la taclima daa'iman lan tacliin fada maaha tacliinlahaada u balaamo dogdi waa yelka haytaadii hasla bilaawteen ad ana beela seenaare gaabka ilayla gureeyihin wala reebay wala reebay wala reebele may waaha kheera la sansiya walla taabado koro dhaafteen wal aragday hay-ado isan kheerkin ee liinka faano koro tusaale owa dhaafteenna wala dembeen ha kaboosiinku sugaana hada wa bilaahi tawfiiq waana ku bahy
kulley walaagii oo ciyaalku waxbarashada ka saabsanaay maamulihii oo xaruntuun maday bataar yaa sheegay walba kadheeradaw laakiin waxoogaa may isku daya intii aan bal dadka xasuusiyey barnaamij noocun ah hay-ad badanga wadaan baydhabo laakiin hay wado may ka shal duwan yihin macnaha ictiqaadka ama ku-talagalka iyo shal duwan lankoona may waaha mashruuca helehe fuliisooyey walaaga ku qaaday kutabo lankoona macnaha walaagu mas-uuliyad dee isu saaro in bay ka bahoo hayta macnaha wakti ka dhaba ka bahoo haaya bay ka dhaba hanti ka bahoo hayta walaa ka bahoo haayo walaagaas walaagsi laga talagalay in fulagayaa dadna macnaha xilshoo eye laakiin barnaamij noocunga meel kasta ku daleeda hay-ad kasteena wada markhaatidinku aytiin beegma sheegaan un kow barnaamijku muddanu bilaabani ciyaalku leehi dhaafaa ulmaha xulana guddoomiya xaafad isin sheenteen markhaatina gobol ideg baa ku haayeen ciyaal umbaahan maahna macnaha manaag ologshayna ma sheegna lankow oo tukaanla ologshayna ma sheegna ciyaal rasmahan umbaahan intii macnaha war qoraan war aqriyaan xirfad iyo ka shaqaysaan bardaanga ha xulni geekale alxamdulilaah may maro haytee heer gebagaba ah unu naftaana macnaha barnaamijka hala qoraan barnaamijka noocoo kale markii lamaad markii saddexaad unu fulayni waayo markoo u n d b la fulayni markoo kan camal unisef la fulayni unisef haddalan marlamaad la fuliyo hayna kii oo yunusuf hore kan walaagshal bedelan kii hore majarna qalab eh oo ciyaal seo majarna walaagya barne tacliidya barne haymeelne deysanga erne aqligii unu barnaamijkaas ku helnay yaa ma isticmaalnay barnaamijkun war unugun shalay walmahayna indhee yoo furti macnaha laba dhibaatay jarta waan shal wiinta qofka markuu may waaha macnaha walba ma kasaaba xirfad maleeba saasa shaqlaan ka eyi laakiin may ku dhib badana in lankii xirfad walla bara haddana uskushaqaysada waayo ama wala isku shaqaysada waayo war ciyaalkii waaba alxamdulilaahi ilaahay baaba ankasay isagna sababaan naga teenna waaba idoogibaha ku biideyna wala barteenna mugu haddana suuqi sidii ka gala fadeen iyo weydini toomuweelna adaqalkun haggana halqaame dadkii kasaa kasee shal nooc waa halqaamado oo ma jiraan macnaa ciyaalka laga talagalay haawan wala ka baraanayo gaku buuhaan ciyaalka kiiba hal xaba laba xaba sii korne muweelna harqaan tayo leh oo kii hadda inka damboy casri alla ka shaqeeyay eh iyo hagadni hal cunug ma sii hayno halkii hal qaanba saddex cunuga yaliska daroo haya xikmada ma eto walaayo hal qof allahay macna saddex qof macnaha ma kihilayayaan ilaa hal qof oo sida beriyayba suuqana jeeyi karo laakiin sideeda cunug in shirka shirkahannagadaan ka shaqaysadaan kuwa hilaab ka shaqeey kuwa hamiin ka shaqeey kuwa hamiin macna galab ka shaqeey laakiin iyadaan dhibnagadaas intay ka hiliyaan intiyo suuqa ka nagaan markee waxa waaye ubad- baahi badan ana hayto un la yaab ma leh suuqa looga ku ceeb ma eh manaha lankiimay oo bay leedahay manaha bana filiirta afka ii dabada ku teeginayd ma eri keen tili ku bibdile ma eri koon afka ku jirta koona dabada ku jirta ma eri bukuus hawaad fiirida aqlahan fiirida manaha afka daroon lagu sameynay manaha tansalka oo si wartu fadheedo manaha baahi badan a jirta oo bini aadanka qabo siiba manaha wadankaana ku jirta qofku markuu waxa waa haddii usu walaa usu helay gada dada ku jiro dada si kale ku war badan dhihi karto manaha xumaan lay ma ee gadowka laakiin saas etaan haddana macnaha anu ku horseenahayn bal ma is ernahay macnaha hal qof walaa us macnaha shiriis go-aan diiri saddex qof intii sidis karanana ku yaabe saas weela n gudoomiye degmo gobol arrimaha bulshada waalidiin gudoomiyada xaafadda shalay niil ogaatay barnaamijku muddo bilaabanay kaabkusku bilaabday qurxudoon iyo hara- hara- waraanku ma lahayn maanta alxamdulilah ma surugnaa macnaha war eedlanka faana ha tallaabneen dhamman oo maamul iyo degmo ku fadaana diina gadaraan in ciyaalku shirkado tii markaas macnaha meelo badan garaasho badan oo ma jiraan macnaha oo fa- falsafo la kabaranaa jira meelo badan oo ma jiraan macnaha mobailo la kada la gadaa jira meelo badan oo car- carwayaal badan ka jira ciyaalkii iyo ingiriiska hire meel iyo ku shaqeey fadeen taasna waxa waaye maamulaasuu bii karo ka tala galaan inaan jielna siin suu biraan inaan mahadsantin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana maxay ka dhaawaayeen maamulka degmada
السلام عليكم ورحمة الله wanaagsi ugu horeyn waa inta ku salaamay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka gudoomiye ku-xigeenka waalidiinta ardayda maamulka xaafado ardayda onta walaka barati intaanba eediyadaas inay salaamay qalanka bacdi runtii geedka wal dhahalgale dhaha- eh, fursad dhahalga- dhahalgale yee yee geekanti yaal may kumadaha ahaa eh, dhallinyaro oo walla bari oo tumunka xaafadood lagu shalsheenay iyo runtii inta oo eh, rag iyo haweenba leh iyo inta wallaka bari runtii geeka wal eh, oo iyo dhahal- dhahalgalangow wali fadaanay ha Eh, araga haytaan geeka boqol iyo labaatan kaan arday dharkiyo suubiyan waa ku Eh, hargaantii ninyaala argahayna runtii way waysin sheeganayha haddii ardaydan dal ay koyto oo geeka marxalado oo kala duwan waa yay jarta lanka meel ku yaaba hiraabti nuse dharshii tarigama angaad meel hiblaaye warbeesadaba magaba leer kantolodaa hobusinaga horta wal iid fursad weyn ow eediyadaas kama hadnagaana wali rajeeyane ee walbarashadiisa intawalka barateen oo haddana la siinka dhiirigeliyahay ini idkasta walaagaya barati liimbalaw yagoo galanta kahaysa toob shargan hayti yagoo sharganti galanta kahaysa suugalagala hoob ee, dharkun oo kariska ahaay daawadiisa adduunyada soo wada inuusa soo galagala hoob ee, hayti ee, dharkan oo ee, ee, ee, farsamada gacanta haddii haytis oo galab shee galanta kahaysa haddii suugalagala runtii dhiirigelin wiingu way rajeena inaysan niidan isku dalna arrintaasay lamada galnyaad isan ka qobsataan fursadaan gaaliga aysan geeka inta eh, walbarashadii ha ka dhamaystaan sanad iyo gaali aysan gelideen sanad iyo waldheer aysan gelideen walisin rajeena insha allahu in intaysan ku dhamagna dhammaystirataan antiyaata lasan barinaysan halba aad la kala sisin ku nagana antaasasin rajeen way kalen sheegana waalidiinta oo ardaydan dhali yoon inionay ardaydan runtii sanad ibayu inta kaka jarti walbarashada ini yoona geeke arago haytan ardaydii mabaajina waxyaabihii isin ha baradiisin arteen baraden arag haytaan iniona isin geeke eed iyo eed an dhiirigelidaan isin rajeeyan sallamade maamul ka haafado mar kasta wali jarteh fursadoon oo noocan eh madilin baahada dadkaa hulaa waa kumadayin maamul ka haafado runtii yoon eed iyo eedan kama hadnagaan iniyoo sidiyo dhan oo ambaahan iniyoo ha qoran sin kama hadnagaan marka wali rajeeyane insha allahu iniyoona isiinna waldhahalgale siinagadan ilaahay eh, eh, siin eh, siinka garab suruma inii siin arrintaasi soo galagalan walwiin ku fayidan intaasa siin rajeeyana iyada iyada angmaa sintiin kolley madaxa kale oo ka dambaysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
koy waalidiinta ardada macalimiinta hay-adda oo maalgeliyaasi maamulka gobolka iyo degmada dhammaantood salaam idin salaanta islaamka asalaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kubaad may eh, jare horta barnaamijyadan fay luu barnaamijkan eh, lan walka eri wala ka bare walna ka siya walada ka bilawto ka siya ka eri horta idan fayli ee geegmariskii ma jare jaray walba ma gordaa suba suba ee lan walan gordaan inta ay ka fadeen yajar ee ma ogaadayna dadkii oo horteen wala habari oo oo wali bu- mase heedo mase hay ani walaan walaan wala habari inta ma ka fade ani walaan at ani atta madan ee lanki walan gordaan wal bardhanen kanba madooley wala habari kan kalen wal hay baroy wiinada yarada wal hay baroy taasa iska deeranaan tiya geekaliru marka lanki wala baray hatan wala day waliba ida yaa waliba walinka qobadi anigisu walaa ila bari i walaa isa la siiy ani isku dhumiina ma i sheegana horta mata koowad ee walka weydiku walka darad waalidkii dhalayna anigisu an kaba maayin geekan erna haanle intaa kuqaaday meheen ada ee salsan i walan haanle lugu haaseen erne haan misheen ha aha- anin haakin ka daray niida horan ka dhatoy shaqaysoy unuga madigisu intooya bu haba ku fadafadi laakiin unugu walahan baray oo walahasi hoogisu walan kaba waybu waa usnafiid halgalan bulshada may sheegan inay ku faa'iideystaan walay ha bardeegne meel nadiif ah ka martiisaan mooshi maayn ee qabshin ka suuqin iyo naftiyo oo alaabta la siiyay hatta may dhigay sidii sidii qof sharqaan kolin iska dare sidii qof sharqaan kolin ka dari ee macnaha hadii bu kunagati walaa ilaahay sheen yalla qaado horta haan hiraabti ilaahay sheen wal ilaahay sheen ma qaado yoogi sadiidi liiska dari ay yoogi bilaayadii intaa ku deerti yoogi iska dilne ki- n- ee, iska badbaadiyeyna waana la ima doona ka shaqaysadan haddii ba la helo lamada qof hooba isfahmi waayaan waraada wal iignag anina lanku kale aan la shaqaysa weydiisday baa la helo kor laakiin maan sheegana midikood walaa liidasi ay iska galnay meel yoo la saadaagna meel oo nabadgelye eh masanay oo qaabe oo bulshadana eh, adeegii jawalanin dhammaana naqatoy meeshi maayin hatana meeli bulshadii adeegii shihaya jidita kugugoyn ay naganay sanadiife walla siinka bari sanadiife ani sanka shaqaysata ee haatama in lagu dhawaajiyay waliba waa horta guddiga xaafadaha oo oo gudoomiyaalka xaafado idan maasimi meel walba oo barnaamijkan ku sheeg oo dad walla ka baraw oo unasteeni oo dad an- ee, macnaha amaanka haboonan un erna maka arag waayo ontaas maxadaas maane walilaha dadku wala baraay madikooda iyo wal bar bareen laakiin la- dadka han gudbi oo han huli iyo isku leh waayo madiyo sheenan dad oo iskuladan masana hibloo meelojiyey luku fadaw eta dadka inta midikoogu fadna ama dheer baka shaltaba faden masa ma yar faden haan walowna dowko sanadii barnaninkaa haanga haan inta minkoogan waayo barnaamijka may ku faa'iidaysay fan laakiin barnaamijka may liin lahanka talagale oo macnaha oo liinshane walay lahanka talagale liinshane dadkii lahanka talagale dad fadaw ambaahan anigla walla bara oo walna ka shaqaysa ambaahan ya liinshane taasba mahadow waxay ku dhegay barnaamij daadiyaha maamulka may ku fadaane dadkan iyo nay meelooyinka hooliyo la baray ku dareerta ani iska hiran mar walba laanki imbaahan oo diyaaran ka hiraan haddii bahooli sabad oo oo eh, haddii oo shahaade qabaan haddii oo walidka aqoonsada uba qabaan oo eh, iyo bahasiyaan meylasa walakubaradi lankan waliba waa xirfadiisna tusado haanna sada ay may baa laku yaabe dadki geradi wadna bari oo kanaf walbardi ya maalgelin inkoyti leeroo baa laku yaabe madaasna ilaahay hoo beer lankalna maysinkusiyaw dadki wadna bari laka maalgeliyi doon laakiin markuu kawa kawaad muhiimadda ma iskullaha waalidiinti oo dadka ardada dhalen ani walayoo la bari iyo walayoo qaadeen wal anka daraano an kaban hooliyo antilika bolay antilika barayna fursadan siyan aniyoo ka shaqaysadan maaina ngarna haan laydaba fadhido haba dadki barshayba waybua beledii baadiiba darogan haan laydumin ruwaso beero oo abuurshooyinka bahaasa ngarna marka waliba waa bulshada iidan ka maasanta unina may rajeene anti kan iku fayle ani waliba waa siinka faa'iidayna masanay meeli wala ku jiraan unin waliba waa siinka dirna saasa siinka habboonta dadka oo heedaha dawla maalgeliyey sida unicef mase waliba waa injineerka kanaf ma in sheegane yoon ani hooliyo wadan antan ka ekayna weliba tan kursi fayle sheenan hata geega may sheegahayna anigu dadki walbaren sadisadi qoflaniska daraan ani may ku fadaanayoona sadisadi qoflaniska daraan hal hal qof waliin siyaw oo laka shaqeeya waana laka kontrolow anigoo geysiyaan wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu